gudoomiyaha magaalada dhuuse mareeb iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa ka qayb galay munaasabad qalinjibin ah oo lagu qabtay magaalada dhuuse mareeb ardaydan ayaa ka badan boqol arday oo xirfado kala duwan la baray kuwaasi oo ka qalinjibiyey macadka universal provisional academy ee dhuuse mareeb sheekh dayib macalin aadan oo ah gudoomiyaha macadka universal provisional academy ee dhuuse mareeb ayaa ka waramaya ardaydan qalin jibisay xafladani waxay daaran tahay waa qalinjabin ay qalin jabinayaan dufcaddii labaad ee arday macadkan dhigata ee ka baratay saddex xirfadood xirfadda kombyutar baysiga softwareka kombyuutarka iyo combyuterized accounting xisaabaadka oo kombyuutarada ah iyo caafimaadka saddexdaas ayay iskugu jiraan qalinjabiyayaashu waxaan rajaynayaa qalinjabin kale xirfado kale oo badan oo aan soo wadno inaad halkan iyo hameelo kale aada goobjoog nagala noqon doontaan oo aada nagala soo qaybgeli doontaan gudoomiyaha degmada dhuuse mareebe cabdiraxmaan geedo qorow iyo xubnaha kale ee ka qaybgalay munaasabadda ayaa ardayda ugu hambaliyey guusha ay gaareen
in dowladda shaqo laga siiyo inuu wasaarad u shaqeeyo in u n la geeyo war bangiga in lacag shaqa lagala raadiyo qof kasta wuxuu ku leey cunugaa shahaado soo qaatay oo jaamacadu ka soo baxay kaala wasiir hebel ilagey madaxweynaha kaala shaqaa nagala soo qaad waxaad shaqooyinkaas shaqaan ahayna jirto tiro badan oo xirfadaha ku jira shaqa abuur annagu aan samaysan waxaan adinka aada barateen ayaa shaqada ku jirtaa ma maqashay haddii ma ogsoon tahay wixii adugu aad gacantana ku haysato inaad haysatana aadan ogeyn sow dhibaato iyo ma ahan mushkilad ku haysata waxa ugu weyn waxna ugu fiican adugu aada yeelan kartid inaad qof u shaqaydo waxaa ka fiican adugu inaad shaqaysatid wasaaradda waxbarashada galmudug ayadoo kaashanaysa wasaaradda federaalka waaxdeeda xirfadaha waxay olole maarata kor u qaadis ah ay ugu jirtaa xirfadaha inuu qofka dhalinyarada ee ardada soomaaliyeed ay bartaan xirfaddu qofka markuu baranayo runtii wuxuu dareemayaa kalsooni wuxuu dareemayaa madax banaani ardaygan ma dareemayo waxwalwale combyuterka si madax bannaan u isticmaalayo meeshuu raban uu maanta ka isticmaali karo uu ka gubi karo runtii waxaan rajeynayaa macalimiintii iyo maamulkii ardada ee soo baray kombyuutarada iyo maaragtay xirfadihii kala duwanaa inay idinsoo bareen hintis yar oo ku saabsan xirfaduhu si guud hal iyo laba iyo saddex iyo afar ma ah malaayiin xirfadood ayaa jirta inta la xusuusan karo iyo inta la isdhihi karo wax xirfad maahane in ka badanna way daxsoonta xirfaduhu iyagoo sidaa u tiro badan waxaa jirta waxyaaba ay wadaagaan oo si guud ah yacnii qofku markuu xirfadda barto astaamaha xirfadaha guud ay wadaagaan waxaa ka mid a waa tijaabo rasmi ah qofku si caadiya wuu sheegan karaa inuu wax bartay ama wax yaqaano laakiin xirfaddu waa practice wax la taaban karo qofku samayna waxaa meesha ka baxaysa marka qof kasta oo kugula tartami lahaa wax sheegasho marka aad xirfad taqaano anugu hadda markaan barayaashan ka mid ahay magaalada dhuusmareeb jooga ardada marka aan la hadlayo xataa kalama hadlo maadooyinkayga keliya aan dhigaayo ka hadli maayo waxaan kala hadlaa war meeshaan aad fadhisid maanta war baad dhegaysanaysaa maalan waxaan dhigayaa maadada carabigaan dhigayaa waxaan leeyahay maanta oo dhan carabiga aad maanta oo dhan iga dhegaysanaysid adeero waxba kuu tari maayo laakiin xirfad baro si kastaba waa dabcaddii labaad ee ka qalinjabisay macadka universal provisional academy ee magaalada dhuuse mareeb tan iyo markii la aasaasay